Deeq gaadiid ah oo gaaraysa ilaa lix gaari ah ayaa deeq-bixiyayaasha caalamiga ah ku wareejiyeen wasaaradaha beeraha iyo waraabka iyo xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka Jubbaland. Gaadiidkan ayaa ah mid loogu talagalay in lagu gaaro deegaanada fogfog ee ay degan yihiin dadka beeralayda iyo xoolo-dhaqatada ah si loola socdo xaaladahooda loona dhiirigeliyo wax-soo-saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha nool kuwaas oo ah ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan dalkeena. Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jubbaland Geele Aadan Mohamed ayaa faahfaahiyey noocyada gaadiidka ay la wareegeen iyo shaqada lagu qabanayo.
Aan la wareegnay oyna soo gaareen gaadiid ka kooban lix baabuur afar hilookus iyo laba haartood oo laga soo gaday lacagtii s r b qaybtii dowladda jubbaland baabuurtaasu ay leeyihiin wasaaradda beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo b i uda oo laba b i u ah iyo laba xanaanada xoolaha iyo laba wasaaradda beeraha ay ka kooban yihiin sidaa daraaddeed waxaan halkaan rabaa inaan ugu mahadceliyo cid kasta oo gacan ka geysatay dadaalka lagu suurageliyey in gaadiidkan uu soo gaaro dowladda jubbaland waxaan leeyahay waa mahadsantihiin cid kastaoo lacagtaa ugu deeqday dalka soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed khaasatan reer jubbalandna waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaan ku taagannahay tabta horumarinta dalka wasaaradahan waxay ka turjumayaan horumarinta dalka waxay fure u yihiin dib u noolaynta nolosha dadka soomaaliyeed khaasatan reer jubbaland insha allah gaadiidkaa waxaa iskale dowladda waxaa iskale wasaaradaha waxaa looga shaqayn doonaa shacabka soomaaliyeed dhanka kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa jubbaland maxamed nuur cali ayaa sheegay in gaadiidkani ay la wareegeen lagu adeegi doono bulshada reer jubbaland gaar ahaana beeralayda iyo xoolodhaqatada mashruuc wuxuu xooga saari doonaa waxsoo saarka beeraha iyo xoolaha dadka soomaaliyeedna noloshooda inta badan waxay ku tiirsan tahay waa xoolaha iyo beeraha sidaa daraaddeed waxaan aaminsannahay mashruucan kii ugu habboonaa inuu yahay oo soomaaliya sannadihii dambe laga hirgeliyo waxaan rajaynaynaa insha allah sida loogu talagalay inuu hirgeli doono ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan jubbaland waxaa naga go'an mashruucan siduu yahay inaan u taabagelino oan u fulino insha allahu tacaala waxaan u haysnaa shaqaalo u heellan una tababaran sidii loo meelmarin lahaa mashaariicda ama loo fulin lahaa labada wasaarudoodna waa laba wasaarudood oo mataano ah mar kastana wada shaqeeya dadka soomaaliyeedna inta badan wax laga hadla waxa la yidhahdo food securityga ama sugnaanta cuntada qofka soomaaligana wuxuu ku nool yahay waaba wax labada wasaarudood ay soo saaraan dalaga beeraha ka soo baxa iyo cad iyo caano oo xoolaha ka soo baxa labadaas ayay dadku ku nool yihiin insha allah mashruucanna horudhac u yahay ama qaybtaan hadda gaadiidkan mashruuca bilowgiisa waaye waxaan rajaynaynaa insha allah dadka soomaaliyeed inay ka faa'iidaysan doonaan ka dowlad ahaan way naga go'an tahay sida loogu talagalay inaan u fulin gaadiidkan ayaa qayb ka mashruuca s f r b kaas oo uu taageero bangiga adduunka